maxkamada baraawe doctor cabdullaahi cabdiraxmaan nuuraani dirayna waa keelindhaan oo u dirayno wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed iyo wasaaradda caafimaadka ee federaalka taasi oo ah labadan beri waxaan aragnaa labadan isbuuc usbuucaha ugu badnaaday isbuucan lasoo dhaafayay dad badan oo ka cawanayo calaamado oo aada ugu eg calaamadaha corona yani yani coronaviruska hadda oo magaalada yani saameeyey yani guud ahaan soomaaliya saameeyey oo aada ugu eg marka noogu soo badbatay noogu soo badbatay isbuuca lasoo dhaafayo waxay gaartay xaddi dhimashada ka badanaysa sida caadiga ahayd wa gartay marka kharidhaanaan diraynaa oo ah xanuun yani calaamadahan aan aragnay ma xanuunkii coronaviruska miya ma xanuuno kale miya saan u kala ogaano waxaan u baahanahan qalab caafimaadaan u baahanahan oo lagu conform gareeyo yani aniga waxaa qaabilnaa maalintii kasoo qaad shan iyo labaatan ilaa soddon ruuxaa qaabilnaa calaa aqal toban sagaal toban isdid ruuxa waxay ku sheeganayaan calaamado si qofka inay wax dhadhaminaynin wax yani madhadhaminayo waxa ku dhahaa wax ma urinaayo qandha zaa-id ah maxaa la dhahaa qunfac woo jiraa bukaanka ugu dambeeyey maalintii daraad aheyd isbitaalka noogu imaaday soona qaska ku dhegan yahay markii oxygenka iyo manwalkaan haysanaa markaan siinay siinay siinay waa xamili waynay taasoo ugu dhintay